بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaaraya ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah dowladda saliibiyadda ah ee etoobiya oo khuburo militari u xil saartay arrimaha badda cas ee soomaaliya faahfaahin laga bixiyey sababta loo eriyey safiirka suudaan ee eritereya wilaayada jubbada dhexe oo kulamo wadatashiya la qaadatay beesha jareer weyne xubintii hadalhaynta iyo wararkii ugu dembeeyey ee xaaladda filistiin ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin suhayb iyo maahir ayaa faafreebka igala qaybgeli doonna anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andaluus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisaba aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka أخرج العزم جوادا هائلا يمنى ويسرى راهلا يسكب لحن النصر في الأثناء waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa dowladda siliibyadda ah ee etoobiya ayaa khuburo militari u xil saartay arrimaha badda cas ee soomaaliya iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay etoobiya ay u muuqanaysay mid dardargelinaysa qaabkii ay ku bannaysan lahayd badda soomaaliya qodobkaas iyo sidoo kale qodob kale oo ku aadan faahfaahinno laga bixiyey sababta loo eriyey safiirka suudaan u fadhiyey elitereya waxaannu ku qaadaa dhigi doonnaa xubintii hadalhaynta warbaahinta halkan waxaa ka soo jeedinaya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonnaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda etoobiya oo khubaro militari u xil saartay arrimaha badda cas ee soomaaliya dowladda xabashida etoobiya ayaa mar kale qaaday tallaab muujinaysa damaca fog ee ay ka leedahay biyaha dalka soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga etoobiya ayaa dhistay koox khubaro militari oo shaqadoodu tahay sidii ay u daraasin lahaayeen arrimaha badda ee soomaaliya kuliyadda dagaalka iyo arrimaha difaaca badda cas ay etoobiya ka dhistay magaalada adis ababa genaraal bulti tadesa oo madax u ah kuliyaddan ayaa wakaaladda wararka ee etoobiya u sheegay in ay haystaan khubaro aqoon sare leh oo shaqadoodu tahay daraasiinta difaaca badda cas wuxuu sheegay in dadka etoobiya oo sii badanaya lagana yaabo in sanadka labada kun iyo soddonka ay gaaraan boqol iyo konton milyan oo qof laga maarmaan ay tahay in dadkaasi loo helo bad ay ka kalluumaystaan ayna ka dhistaan dekado ay wax kala soo degaan waxna ka dhoofsadaan siyaasaddeenna ku wajahan arrimaha badda cas iyo gacanka cadan waa mid ku foogan sidii aan dadkeenna uga faa'iideyn lahayn biyaha mandiqadda aanna u xaqiijin lahayn hadafka weyn ee wax ka bedeli doona juquraafiga siyaasadeed ee gobolka ayuu yidhi genaraal bulti tadese kuliyadda milatariga iyo difaaca badda etoobiya oo markii ugu horreysay la howlgeliyey waxay tababaro siinaysaa saraakiisha ciidanka badda iyo kuwa dejinta istaraatiijiyadda waxayna ku foogan yihiin arrimaha badda cas sida ay baahisay wakaaladda wararka ee e n a khubarada xabashida ah waxay ku hadaaqeen inay daraaseynayaan juquraafiga siyaasadeed ee mandiqadda geeska afrika iyo waxay ugu yeereen xasaradaha ka taagan badda cas xabashida ayaa doonaysa in qabsashada biyaha soomaaliya ay marmarsiiyo uga dhigato azmo ay sheegtay in ay ka taagan tahay badda cas iyada oo wax ku dhisanaysa heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay la gashay maamulka somalilan waxaan markan soo qabanayaa barta alkataib ay ku leedahay aaladda telegramka waxaa barta maanta lagu faafiyey muuqaal ay faafisay kataib al ikhbaariya kaasi oo lagu soo bandhigayo weerar dhabagal ah oo lagu qaaday maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay deegaanka waniile ee duleedka magaalada ceeldheer waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa warbixin ay kaga hadlayso xaaladda magaalada khaza si gaara khan yunis oo ay ka socdaan duqeymo culus sida ku xusan taqriirka in ka badan boqol iyo konton kun oo dad ah ayaa ka barakacay khan yunis muddo afar maalin gudahooda magaaladan dhacda koonfurta qidaaca ayaa martigelinaysa duqeymo wuxuushimo ah oo ay ku shahiideen boqolaal dad ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa faahfaahin laga bixiyey sababta loo eriyey safiirka suudan ee eritereya xogo cusub oo la helay ayaa xaqiijinaya in arrimo siyaasadeed loo ceyriyey safiirkii dalka suudan u fadhiyey magaalada asmara ee caasimadda eritereya sida ay sheegeen ilawareedyo ku sugan waddankaasi wargeyska atakhyiir ee ka soo baxa suudan oo soo xiganaya ilawareedyo eritereyaan ah oo uusan magacyadooda shaacin ayaa sheegay in sababaha loo eriyey si hayaha xilka safiirnimo ee safaaradda suudan ay la xiriirto in uu qoray laba wiil oo dhallinyaro ah kuwaasi oo uu u xilsaaray inay xog ka keenaan saldhig milatari oo ay leedahay eritereya saldhigga uu sihayaha safiirka suudan ee la ceeriyey xogtiisa dabagalka ku hayey ayaa lagu sheegay inay tahay xerada sawa ee ku taal gobolka alqash baraka ee ku taal galbeedka eritereya halkaas oo waa xero lagu tababaro ardayda dugsiyada sare ka qalin bedelatay ee eritereyaanka ah muddo laba sano ahna ay ku qaataan tababar ciidan warbaahinta maxalliga ah ee suudan waxay intaasi ku dartay in madaxda sare ee dowladda eritereya ay marka hore u sheegeen wasaaradda arrimaha dibadda ee suudan in khaalid cabaas aan looga baahnayn dalkeeda balse aamusaan kadib ay dowladda eritereya ku qasbanaatay in safiirkan ay siiso muddo toddobaatan iyo laba saacadood ah in uu kaga baxo dalkeeda ilawareedyo maxalli ah ayaa sheegay in khaalid cabaas uu jumcihii shalay ka soo dhoofay magaalada asmara ee caasimadda u ah eritereya mas-uul suudaani ah oo ka tirsan dowladda ayaa dhankiisa shir jaraayid oo uu ku qabtay magaalada boorta suudan ku qiray in eritereya ay ku dhawaaqday in siihayaha suudan aan looga baahnayn dalkeeda kadibna ay soo ceyrisay waxaan markan soo qabanayaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka barta waxaa maanta lagu faafiyey warbixino kala duwan waxaa sidoo kale barta lagu faafiyey muuqaalka buuq maanta hareeyey kulankii baarlamaanka riidada ee magaalada muqdisho gaar ahaan hadallo kulul oo ay isdhaafsadeen guddoomiyaha baarlamaanka riidada murtad aadan madoobe iyo xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda oo lagu magacaabo cabdisamad waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka ala sacuud oo ciidamo hor leh soo geliyey waddanka yemen ilaa wareedyo ku sugan koonfurta yemen ayaa shaaca ka qaaday in maamulka ala sacuud uu ciidamo badan soo geliyay dalka yemen kuwaas oo qayb ka ah gumaysiga uu maamulkan ku haysto qayba ka mid ah yemen kolonyo ciidamo ah oo ka kooban ilaa boqol gaari ayaa ka soo gudbay marinka alwadiica ee kala qaybiya yemen iyo suudan waxaana ugu dambeyn ay soo gaareen magaalada cadan ee koonfurta yemen sida muuqata ciidamadan ayaa qayb ka ah howlgalka maamulka ala sacuud iyo imaaraadku ka wadaan waddanka yemen kaas oo ay ku sheegeen markii hore inay kula dagaalamayeen xuuthiyiinta laakiin reer yemen ay ku tilmaameen in uu yahay dagaal iyaga lagula jiro aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa hadalhayn xoogan baraha bulshada ka dhaliyey hadallo weerar iyo weerar celis ah oo ay isdhaafsadeen xisbiga shariif murtad iyo kooxda xasan gurguurte wasiirka gaashaandhigga ridada ayaa ka soo jawaabay hadal uu saakay jeediyey murtad shariif oo uu ku sheegay in maleeshiyaadka murtadiinta ay ku jabeen furimaha dagaalka aysanna wax awooddah lahayn hadalka murtadkana waxaa galabta ka soo jawaabay xisbiga shariif murtad gamaadiid oo ah xildhibaan ka tirsan ridada iyo xisbiga shariifka ayaa sheegay in wasiirka gaashaandhigga ridada uu ku fashilmay shaqada wasaaraddiisa wax khibrad ahna uusan u lahayn shaqada uu ku magacaaban yahay xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ahna caawa waa inaga intaa aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa waa hagaaga dhegaystayaal qodobo kale ayaa noo soo socda iyo kulan u dhexeeya beesha jareerweyne iyo wilaayada jubbada dhexe balse markan waxaan soo gudbin doonnaa xubintii aanu ku eegi jirnay cudwaanka yahuudda duqaymaha cadowtooyo ee magaalada khaza iyo howlgalka duufaanta al aksa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiin waxaa soo jeedinaya suhayb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad dagaalada iyo duqaymaha weli waxay si isdabajoog ah uga socdaan magaalada khaza een sidoo kalena afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay howlgallo culus oo lagu dilay dad yuhuud ah iyo sidoo kale filistiiniyiin ayaa siyaabo kala duwan waxa ay uga dhaceen buuraha aljawlaan ee ku hos jira gumaysiga yuhuudda iyo sidoo kale dhulka daanda galbeed xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa howlgallada khaza iyo cudwaanka halkaas ka socda diyaaradaha cadowgu waxa ay beegsadeen ilaa dhowr magaalo oo qidaaca ku yaala sida magaalada rafax khan yunis deerbalax oo dhammaantood kala dhaca koonfurta iyo bartamaha khaza duqaymaha waxay ahaayeen kuwo wuxuushnimo mid ka mid ah duqaymahaas oo ka dhacday magaalada khan yunis waxaa mar qura ku shahiiday ilaa kow iyo soddon ruux halka dhaawacyaduna ay inta ay ka badan yihiin tirakoobkii u dambeeyey ee ka soo baxay wasaaradda caafimaadka magaalada khaza waxaa lagu xaqiijiyey in shuhadada afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ay marayso ilaa afartan iyo kow ruux halka dhaawacyadu ay yihiin boqol iyo saddex tirada guud ee shuhadada tan iyo toddobadii oktoobar waxa ay gaaraysaa soddon iyo sagaal kun laba boqol konton iyo siddeed ruux halka dhaawacyaduna ay gaarayaan sagaashan kun shan boqol iyo siddeetan iyo sagaal kale halka haddii aan kaga gudubno cudwaanka ka dhanka ah dadka rayidka ah dhankooda kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay fuliyeen howlgallo kala duwan oo isugu jira dagaallo foolkafool ah kamaa'in iyo sidoo kale weerar qaraxyo ah oo siyaabo kala duwan loogu beegsaday askarta yuhuudda sidoo kale howlgalladaas inta ay socdeen waxaa la qarxiyey qaar ka mid ah gaadiidka cadowga muuqaal warbaahinta muqaawamadu ay faafisay waxaa lagu soo bandhigay qaar ka mid ah howlgalladii ay dagaalyahanada filistiiniyiintu ay ka fuliyeen xaafadda tallul hawa ee dhacda koonfurta magaalada khaza
جاب الحلو عشان يجي ياخذ التصوير وهنا تحلينا بس حلينا كل هي مثلثاتنا هي مثلثاتنا والحمراء
halka haddii aan kaga gudubno qidaaca khaza en dhanka kale faysalow ilaa sagaal yuhuud ah ayaa xaqiijisay warbaahinta yuhuudda in lagu dilay saaruuq laga soo turay koonfurta lubnaan oo ku dhacay buuraha aljawlaan oo ka mid ah dhulka yuhuudda ay gumaysiga ku haystaan dabcan dhacdadan ayaa aad u gulgeshay maamulka gumaystaha yuhuudda dadka yuhuudda ah ayaana caawa aad u barooranaya dhanka kale daanda galbeed ciidamada yuhuudda ayaa duulaan waxay ku qaadeen mukhayamka loo yaqaano balaada ee ku yaala magaalada naabolis iska hormaadyo culus ayaa waxay halkaasi ku dhex mareen askar ka tirsan ciidanka sahaynada iyo sidoo kale kooxaha muqaawamada filistiin ilaa laba dhallinyaro ah ayay ciidanka yuhuuddu halkaa ku dileen halka laba iyo labaatan kalena ay dhaawacyo soo gaareen sidoo kale faysalow cadowgu waxa uu adeegsaday duqaymo xagga cirka ah oo ay fuliyeen diyaaradihiisa daroonka oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn
aad ayuu u mahadsan yahay suhayb ayuu kaasi ahaa waa hagaaga dhegaystayaal markanna jubbada dhexe kulan ballaaran oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada jubbada dhexe iyo sidoo kale beesha jareer weyne ayaa ka dhacay deegaan hoostaga magaalada jilib kulankan waxaa looga hadlayey arrimo dhowr ah oo qayb ay ka yihiin horumarinta deegaanka tacabka beeraha iyo sidoo kale yogaleelidda xarumo waxbarasho iyo waxyaabo kale markii kulankaasi uu soo dhammaaday oo la isku afgartay qodobadii la isla soo qaaday waxaa warbaahinta islaamiga andalus la hadlay qaar ka mid ah waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka beesha jareerweyne waxay soo dhoweeyeen kulankaasi iyo qodobadii ka soo baxay alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale awalan alla subxaana wa tacaala nicmooyin fara badan ayaana siiyey oo nicmadaasoo aan ku weyn oo macnaa nicmatu lislaam waliimaan nicmatu alamni waalistiqraar alla subxaana wa tacaala nicmooyinka la siiyey ma ku koob karno wain tacuduu nicmatallaahi laa tuxsuuha qaala allahu tacaala wamaa bikum min nicmatin fa min allah bacda xamdilaahi tabaaraka wa tacaala markiinanta kubo wilaayatu jubbal wusdaa oo waaliga sheekh cali darwiish oo ankuwiinyo iyo makaatibtiisa iyo muxaafadada degmada jilib iyo maanta macnaha kulan oo wadatashi ah oo maynoosa booqadeena deegaanka annaga degegna haddiinu nahna beelweynta jareerweyne meel iyana nookase wabuga jiinshe maasha allah gogol macna iyo dhigni maanta oo martiqaad ah may isla qaadanay macnaha jihaadka ka socda bariga afrika in macnaha la dardargeliyo beesha oo macnaa garab istaagto naf iyo maal ka bihiido iyo macnaha wal kasta oo ka bihiido maasha allah intaas isla qaadayna marka isla qaadanay waxbarashada macnaha sida macaahiidda macnaa in la xoojiyo ee madarasooyinka ee macnaha in la xoojiyo waxbarashada la kobciyo maasha allah bar qodobkaasna macnaha isla qaadani may kale isla qaadanay macnaha wax soo saarka beeraha dalaga macnaha in macnaha wax soo saarka in la horumariyo dalagii macnaha tacbashadii beeraha in la xoojiyo oo la maalgashado beerihii annaga inaan iska filanaano macnaha ka beel ahaan ama macnaha ka deegaan ahaan alxamdulilah taasna ka wada hadalni intaas iyo macnaha waxyaala badan yaa ka wada hadalni maasha allah waaligii iyo macnaha makaatibtis iyo muxaafadada degmada jilib aad iyo mahadsanyan gacmo furansa ku dhowaada waaliyow sodhowaa waaligeena faraxagay macnaha marsakoobkara haddeena suldaan cabdiraxmaan ali ay macnaa waaligiiba iyo macnaha odayaashii iyo culimaauddiinkii iyo ganacsatadii iyo waxgaradkii beelaha jareerweyne dhan iyo ilokulaman dantii una lahayni wixii macnaha kulliya macnaa aan sheegani sifaylinin ajiibi sifaylinin sodhowaayi gacmo furan maasha allah kulanka kulan dheer kadib alxamdulilah kuwankii hadda gabogaboobi marka insha allahu tacaalaa dhammaan macnaha dadka muslimiinta dhammaan macnaa may leeyahay infiruu khifaafan wathiqaalan wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili illah daalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun si guud si gooni ahaanna beelaha jareerweyne meel kasta oo roogan ma indirdaarmee in jihaadkan naf iyo maal ka qayb qaadado insha allahu tacaala maysinka ogay in mujaahidiinta garabji la roogsado iyo macnaha haddii ilaahay dhoo isku ogne kitaabkii ilaahay macnaa la nusreeyo sunnadii rasuulka la noolayo la barado laka dhagamo la tatbiiqiyo intaasaas idin dardaarame wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markaa waxaan siinayaa qaar ka mid ah odayaashii kasoo qayb galay shirka soo dhowow adeer cabdiwaaxid waxaad ka mid tahay dadkii shirka ka qayb galay bal adigana dareenkaa ka waran iyo shirka wilaayada la gashay alxamdulilah alshukrilah nimcadan ilaahayna siiye nimcad weyn waaye dadka berkiis waa ma haastaan alxamdulilah maalintan waxaa aad iyo aad uga faraxsannahay waaligayna jubbada dhexe iyo idaacadda andanuus dhammaantooda codsigii unu gudbisanay oo dhahnay waxaa rabnaa in waaliga la kulugno isbarano oo noo imaado deegaankayna imaado codsigiina alxamdulilah isagana waa naga aqbalay sidiiya maalintan nooga imaaday meeshii hadda maalintan ku kulugnay waa webiga afkiisa tuulada sandarii jiimayaalka mooska bubaayga cimbaha saytuunka waaliga waa ku soo dhowaynay alxamdulilah hal shukrilalah codsigii unuka waxyaalaha codsanayna alxamdulilah ka walaaye ahaan waa naga aqbalay isagana macnaha in unukana jihaadka oo garab joogsano ummadda islaamka beesha jareer weyna waxaa leeyahay dadka oo macnaha oo afka hore oo caratuurka yihiin toobada soo ajiiba war walaayada imaada hoos imaada wax hadda maanta oo jarahay waa u jeediin waxay socdahay waa u jeediin waxbarashada xagga waxbarashada xaggeedna ardayda in wax la bara hooyooyinkii aabbayaashii dadkii beeralayda waa u jeediin wax walaayada ka codsanay waanu ansixiyeen farooyinkaa lanaga xerxeray maxaa la rabaa marka wax soo saarka beerihii sisintii galeeydii diirtii in la tacbo dad saas tacabka ku jeeda dadna waxaa leeyahay dhallinyartiina waxaa la rabaa in jihaadka ninba qorigiisa booshkiisa la qaato haddaba jihaadka aad iyo aada uga muuqanahay beesha jariir haddii nahay jihaadka in laga qayb qaato gaaladana ilaahay jebiyo waxaa ka mid ah sidoo kale odayaasha beesha jareerweyne suldaan kamso oo ka mid ah waxgaradka beesha jareerweyne shirka ayuu fadhi isagana suldaan ka warran shirkan waxyaabaha laga hadlayay iyo bal adiga ka warran bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaahay baa mahad iska le shirkii maanta inta laka qabaday waboga jiinshe laka qabaday wilaayadiisa kukulantii aad aan ka mahadnagaane wax kastana nin aan sahgelii inaa maadyaalka furno wilaayadii nin aan sahgeliidi may rogne waboga jiinshewa rogne absirla'aanku rogne yaaka wax anjajahmani haayo wal kulina ilaahay ilaahay agtisa ninka fududaayono dalkan dalkan dal islaam way diin islaam al kukumooye diin islaam way diintina nasaha way dhagan way ka dhagamoyne kooya kooya diinta diinta lamad gaanyood ka qabaneen gaalan siin ka dhammayne ahmed midow siin dhammayne iyo hasan sheekh siin dhammayne hasan sheekh wal farooje ka jiro male daloog inta ka dhama inta ka dhamay subka sakba laga mooshin agan ka hawaabta nabadan kooya nabadan aan may way diinta un kooya gaalnimo sakbaha gaal wal mataraawo garwaagadan ambaang yoone dhirtan dhadiyo nu ku jirna gawoobo hata iri ma aragnoono anigu aan awadoon siidi maxamed shakuunda mayka hadalegeyga farahba walna hadalo mahayba mahay sabab mana maadaama wobaga jiinshe wobaga afya fadheen ima boorba hosuska jiran moos bukeenagaayna naarjinkaayna qumba'aayna oo unagoo waaligaayna ma insheegaya may digniin siye qolad oo ilaayba kiiroonya ahmed madoobe oo beend insheegay oo qorogan dhiibi war hoyso ergeya una siin roogna nan wal siin weelaw ma leh toobad sheena wacdi had fursada haystana toobad sheena war nabadgelyada maanta wal kasta ma inaan dhigi korayna nabadgelyada maanta una yacni kalishirooyna an un iyo wilaayadayn iyo waaligayn iyo iska dhex fadheen oo mushaaxoyna wabiga afya qababka un fadheen wallan qaadadaw ma leh ee may walaasanaso toobad sheena kooya nan wal siin weelo male qorongan la siin gada haddii boosh ilkoota booshka beesarkensiya nin yahow may walaasana kooya dhowteenaad hadhow may dhex doontana ma in weel waayo ma in weel intii landeerna war dhowteena soo gala toobada soo gala toobada soo gala toobada lasiin gabada nabadgelyo assalaamu calaykum shirkaan soo dhoweynta ama isbarashada ahay waaligayna jubbada dhexe kusoo dhowaada dhulkiina gosha tuulooyinshi afka wobo kusoo dhowaada waaliyow kusoo dhowaaw si nabadgelyo kusoo dhowaaw degmada melaas oona deegaankan kusoo dhowaaw jubbooyin jubbada dhexe adi hadda ilaahay kasheeni haddana maynidinka ballan qaadi wixii codsa wadadayni sidii suldaanka horkiinka sheegi way codsigana idinka qaabili ununa siinka qaabilni farintii adasalaantii niinka dirti shacabkii ku nool degmada jilib tuulooyinsha ku nool adasalaantii niin dirti inti kiin aragna niinka gaarsiya dhati waaliyow adana salaantii niin sadiran adan lagadoon iyoonay nabad waarta iyoonay melaas adow jabi ayaan isku ognahay adowga jabi waa hagaag markanna waxaan idiin soo gudbin doonnaa kelimaddii uu kulankaasi ka jeediyey waaliga wilaayada jubbada dhexe sheekh cali darwiish بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن او كما قال عليه الصلاة والسلام اخوة الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد السلام الله يا مهد اسكاله سبحانه وتعالى عليه انغو كلميي مكان كان قروح بدن ee aan fadhino allah ayaan uga mahadcelinaynaa nicmada iyo wanaagga khayrka badan ee ilaahay inugu manaystay waxaan leenahay alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah ilaahay subxaana watacaala dee wuxuu ku mahadsan yahay nabadgelyada iyo amniga maanta aan jilsadeennan ku fadhino caafimaadka aan qabno neecawdan fiican ee quruxda badan ee maanta aan fadhino jilsadeennan waxay ka dhacaysaa saa dareemaysaanba tuuladan sandariya oo ay degaan beesha jireer weyne waxaan fadhinaa geeda camba ah hoosti meel qurux badan oo dooga oo aada u qurux badan indhaha u roon webiguna uuna ag marayo hadda aad arkaysaan toban mitir wax ka yar yuu hadda webigu inoo jiraa ilaahay fadligii way marka biyahan iyo nicmadan allihii nagu galladaystay iyo geedahan cambaha allah ayaan uga mahadcelinaynaa subxaana wa tacaala meeshaan dee ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku manaystay geedahan cambaha oo dee geed miroodka faraha badan ee webiga jiinkiisa ku yaala waa fadli dheeraad ah oo ilaahay subxaana wa tacaala idin siiyey sidoo kale dalaga beeraha ka soo baxa ee dee tacabka gacmihiin aad ku kasbanaysaan waadna garanaysaan oo risiq la cuno waxa ugu khayr badan ugu wanaagsan uguna xalaal badan ka gacantaada aad ku kasbato beeshuna waxay caan ku tahay oo macruuf ku tahay dhulka inay tabcato oo dalagaa kala soo baxdo geed miroodka ilaahi subxaana wa tacaala nasiibka ugu dara ay ku noolaadaan taana waa fadli dheeraad oo de ilaahay idinku manaysto ummad fara badan oo walaalihiina muslimiinoo soomaaliyeed aysan nasiib weelin iyo ilaahi subxaana wa tacaala nasiib idinkugu daray si khaasa marka waxaa idinka rabaa inaad ilaahay ku shukrisaan oo biyahan iyo nicmadan isi saaran ilaahay aad uga mahad celisaano maanta intaan meesha fadhinay cadceed iyo kuleel iyo midnaba maanan dareemayn qabow yaan dareemaynaa indhaheennuna waxay arkayaan doog qurux badanoo aada u wanaagsan taana marka fadli dheeraad aho ilaahay subxaana wa tacaala dadkan deegaanka ku manaystay wado khaasatan beeshan waxaan marka insha allahu tacaala rabaa inaad ilaahay subxaana wa tacaala uga mahad celisaan ood ku shukrisaan si ilaahay subxaana wa tacaala nicmadan uu inoogu ziyaadiyo oo noo kordhiyo jazaakum allahu khayran bacda dalika beesha jazaahum allahu khayran odayaasha iyo culammada iyo akhyaarta ka socota oo dhan baan u mahadcelinaynaa gogasha quruxda badan ee aad inoo dhigtaan ilaahi subxaana watacaala gogashiina iyo martiqaadkiinaba allah idinka aqbalo miisaanka xasanaadka allah idinkugu daro bacdaali kolley annaga gogashaan waxaan ugu talagalnay odayaasha beesha iyo suldaanka iyo culammada qayb ka mida horaan isku soo aragno fadhiyo badan horaan isugu nimid laakiin hadda gogashaan waxaan ugu talagalnay beelweynta jareerweyne inaan dhex tagno gurigooda aan fadhiisana oo aan isbarana maantana ilaahay yaa noo qadaro alxamdulilaahi gogashiyaan fadhinaa gurigii gurigii jareerweynaan fadhinaa martiqaadkii gogashaan idinkaa lahaa annaguna barashadaasaan idinkugu nimid ee soomaalidan hore waxay u tiri moogtahay nin socdo salaan ka filo nin fadhiyana sooriya ka filo hadda anaguna salaantaasaan idiin sinaa yaan kula soconaa sooriyadiina waa idinka helay jazaakum allahu khayr ilaahay adin barakeeyo isbarashadaa ka bacdina dee ujeedkeena waxaa kamid ahayd maadaama camal jihaad aan ku jirno dhulkeenniina in badanoo kamid ah cadow uu joogo duulaana oo saliibiyiintu ay hogaaminayaan iyo kumurtadiin isla socota ilaahay subxaana watacaalana dee maanta uu inoo soo saaray dhalinyaro mujaahidiin oo la halgamaysa oo cadowga la dagaalamaysa iyo beele muslimiin oo garab taaganoo dee odayaashooda iyo nuqabadooda iyo hogaankooda ay hormuud u yihiin maadaama ay inoo soo baxeen sidaan isaga kaashan lahay marka jihaadka iyo halgankaas taladeenay ka mid tahay insha allahu tacaala beesha jareerweynena hadda camalkan maanta kaalin weyn ayay kaga jiraan rag fara badan oo dhallinyaro ah iyo camalkan ku jiro saaxaadka jihaadka oo dhanba waa laga wada helaya meel walboo jabhaadka ciidamada muslimiinta ay joogaan oo furmaha dagaalka lagama weynaayo indhahaadu inay qabtaan beeshan dad ka dhashay ma ka weynaysid taana waa fadli ilaahi subxaana wa tacaala u baahan inaan ilaahay uga mahadcelino dhulkeenna weli waxaa jooga cadow dagaal ayaan ku jirnaa booqashadeenna waxaa kaloo inoo weheliya inaan xoojinno waxbarashada beeshaan codsigiinnii iyo hadalladiinnana way ku jirtay waxbarashada inaan xoojinno ummaduhu waxay ku horumaraan ilaahayna subxaana wa tacaala mustawo fiican uu ku gaarsiiyaa hadba iyagu say u dadaalaan wax u bartaan cilmi adduunye iyo mid aakharaba kan sharcigaana ugu owliyeysanoo waajibku ah dadka muslimiinta inay bartaan culumta sharciga inaan caruurtanada ka dhisno madaarista qur-aanka aan badinno goobaha ay ka furan yihiin wiilal iyo gabdhaba si isla mid ah in wax loo baro biidn illahi tabaaraka watacaala macaahidda la furo la badiyo suulaadka magaalooyinka furan jilib hadda inagama foga magaalada jilib oo kale arday in loo diro goobo waxbarashaa macaahid waxaa jira iskuulaad aan lacagba laga qaadano ardayda si firi ah wax loo baro alanwaara ka mid a macaahidda noocaas oo kale dadka danta yarna inay geystaan kuwa awoodi kara inay wax iska bixiyaanna inay ka faa'iidaystaan iskuulaad kale ee fiyiga la iska bixiyo inay geystaan ilaahay subxaana wa tacaala maanta wuxuu inoogu nimceeyey magaaladan jilib in macadka sakaawi xataa uu ka furayo qiraa'aadka qur-aanka ardaygu maanta inuu heli karo qur-aanka hadduu xifdiya tobanka qira inuu baran kara inuu heli karo aadna waan ugu farxay maal dhaweyta markaan booqday macadkii suldaan cabaas oo ardada beeshaan ay ku jiraan cardiga ay samaynayeen luuqadda carabi ay ku hadlayeen qur-aanka ay akhrinayeen xiwaarka dhex maraya culumta ay soo bandhigeen oo wax aada loogu farxa maasha allah tabaaraka allah ilahi ha barakeeyo kuwaasoo kale iyo kuwo lamidoo kale inaan insha allahu tacaala soo saarno waa waxna looga baahanya insha allahu tacaala dadku waxyaalahay ku horumaraan waxaa ka mid a dhaqaalahooda inay kobciyaan wax soo saarka inaan ku dadaalo dhulkan waa dhul beereed hadda aan joogo ilaahay wuxuu ugu nimceeyey dhul beereed wey dhulka soomaaliduna waad garanaysaan dhulna waa dhoobey oo beeray ku fiican dhulna waa iska dooxo iyo meelo dow iyo dhul mataqaanaa qari oo xoolaha iyo in lagu dhaqdo ku fiican iyo meelahaas way iyo dhul howd ahoo geela iyo ariga in lagu dhaqdo ku fiican dhulkii ilaahay wuxuu idin dejiyey marka nasiib idinkaga dhigay beeraha ku wacnaayo ku habboona marka maadaama dhul beereed aan deganahay waxaa laydinka rabaa beel ahaan marka insha allahu tacaala dadkii in lagu booriyo beerihii inay tabcadaan oo wax soo saartaan oo zaracaas ay abuurtaan ilaahayna ay subxaana watacala u tala saartaan ilaahayna subxaana watacala addoonku markuu taxaruk sameeyo dhaqdhaqaaq uu la yimaada niyadiisa waxa ku jira yuu ilaahay subxaana watacaala uga dhabaynaya oo malaha addoonku uu leeyahay yuu ilaahayna subxaana watacaala uga dhabaynaya taa marka insha allahu tacala waxaan rabnaa annaguna ka wilaayaan inaan idinku boorino dadku inay tabcadaan beerahood geedaha cambaha kuwa dhacayaa jira oo qalalay beddelkood in kuwa kale la beera in dee ummaddii mataqaanaaye geedahan waad garanaysaan waa hanti ma guurtaa cambaha maanta aan haysano ee ilaa muqdisho iyo hargeysa loo qaado waa intii yareedee aan isbar qabannoon ilaashanay intii marka maqaadirtii ama musiibadii xag rabbi ka timid ay ahayd roobabkii iyo fatahaadda ay baabiyeen annagu marka waxaan laga rabaa inaan beddelkooda abuurno oo insha allahu tacaala geedahan way inoo noqdaan geedkaanoo kale marka ninkii abuuroo ka dhinta xitaa waa sadaqa jaariye ah inta geedkan uu nool yahay oo midhahaas laga cunay shimbiro ha cuneen geedka mataqaanaaye bahallada ha cuneen bani aadamka ku noolaado sadaqa jaariye u tahay oo ilaahay ininkii insha allahu tacaala isagoo dhintay yuu ilaahay subxaana wa tacaala ajirkiisa u qoraya sadaqadaa marka inaan ka faa'iidaysano oo qof walba ku dadaalo inuu beero shan lix toban hadba intuu awoodi kara inaan beerno insha allahu tacaala qadiyadda macadka macadka insha allah annaga xaggeena waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada faafreebka wararka qaybihiisii dambena waannu soo gaarnay waxaan idiin soo gudbin doonnaa warbixin ka hadlaysa maxay tahay fawaa'idda laga helo ama ku jira yaanyada waxaa soo jeedinaya walaalkeen xaalif yaanyadu waa waxsoosaarka labaad ee ugu muhiimsan khudaarta laga isticmaalo guud ahaan caalamka sida ay sheegtay hay-adda faw ee taabacsan waxaa loogu yeero qaramada midoobey marka laga yimaado badaadiska ama bardhada waxaana waxsoosaarkeeda oo sanadkii labada kun kow iyo labaatanka gaarayey boqol siddeetan iyo sagaal milyan oo tan tobanankii sane lasoo dhaafay waxaa si tartiib tartiiba usoo kobcayay waxsoosaarka khudaartan iyadoona xaddi ahaan waxsoosaarkeeda uu ka hooseeyey konton milyan oo tan sanadii kun sagaal boqol iyo lixdankii yaanyadu waxay cunsur ama xubin muhiima u tahay inta badan dhaqanada raashiin ee guud ahaan caalamka waxayna ku jirtaa badeecooyinka sida aadka loo isticmaalo marka guryaha laga hadlayo hase ahaatee dhegeyste ma isweydiisay waddamada ugu horeeya ee soo saara xaddiga ugu badan ee midhahan gadgaduudan warbixintan ayaan arrimahaasi si kooban uga hadli doona hadduu allah ogolaado ugu horeen xaqaa'iqda yaanyada ka hor intaanan u gudagelin soo saaristeeda waddamada dhoofiya iyo kuwa ugu badan ee soo dhoofsada wuxuu macalin cabdinuur waxaa nooga sheegayaa xaqiiqooyin ku saabsan yaanyada iyo qaybaheeda
dalagan la yidhaahda yaanyada markii u horreysay waxaa la yidhi wuxuu ka soo ifbaxay oo lagu arkay south america ama koonfurta maraykanka halkaas oo muddo badan ay ku beeran jireen shucuub la yidhaahda astig iyo inka yuu kasoo fircamo adduunku uu kasoo gaaray kadibna nimankii la dhihi jiray badmaaxayaalkii sahamin jiray ee sbanishka ahaa ay oo dhulka asaga ee qabsaday ayaa intay meeshii iyada ahay tageen yay qarnigii lix iyo tobnaad usoo gudbeeyeen yurub xaggeeda halkaas oo adduunka ay bahashan la dhahahaye nyaanyada ay kaga baahday oo meel kasta oo adduunka dushiisa aho maanta laga yaqaano lagana isticmaalahayo ee iyadoo nooc waliba ha ahaatee yay kasoo fircameen bahashan nyaanyada la yidhaahda hadda waxaa weeye dalaga qudaarta ahee aad faa'iidada ulahoo dadka ay sida ba-an ay u isticmaalaan bay ka mid tahay africa iyo aasiya iyo yurubba hadda maanta waa laga isticmaalaa iyadoo noocyo kala duwan ahoo waxaa la isticmaalaa dad xataa intii ay dhaqaan oo ay jarjaraan bay qudaar ahaan ay cuntada ku darsadaan kuwa maraqay ku darsadaan oo suugada iyo maraqa lagu dallacdaayoo aad hadda afrikadan geeska afrikaba ha ahaatee iyo bariga afrikaba ha ahaatee yaanyadan waxay aad u jecel yihiin dadka intii la beero la soo gooyo ayadoo ay biseel tahay oo ay kuuskuusan tahay intii un la dhaqo un aayarko la gogooyo suugada lagu dallacanhay cuntadii lagu dallacdana aad ay u macaan tahay oo dadka ay ay u soo jiidanaysaa idin nin walbaba wuu arkay arrinta iyada eh geygeenna hadda soomaaliya ayadaa aad looga isticmaalaa gaar ahaan weliba midda nyaanya mirooleyda la dhahahayaa aad loo isticmaalaa oo laga laga karsadaa midaba kala duduwan ayay leedahay kala nooc nooc weeyo tan soomaaliya ayaa dhadhankeeda ugu inkaaran yahay oo ugu fiican laakiin tu ka waaweyn oo kana midab inkaaran bariga afrika waa laga helaa iyo meelahan kale ee qaboobaha eh laakiin hala cuno haddii la dhaho waxaad moodaa middan soomaaliya ka baxda ee dhanaanka ku jiro inay ay ugu fiican tahay xagga cuntada dad badan baana xataa waa la warshadeeyaa oo dad badan baa siyaabo kala duwan u isticmaala kuwa intay dhaqaan bay gogooyaan oo cuntada ku darsadaan kuwa suugadaasay ku dallacdaan inta badanba suugada lagu dallacdaayo waxa macruufka ahee hanuun loo isticmaala waxaa weye suugada lagu dallacan hayo shiinaha wuxuu soo saaraa xaddiga ugu badan ee yaanyada caalami ahaan isagoona sanadkii labada kun koiyo labaatanka ku jiray martabada koowaad liiska waddamada ugu horeeya ee soo saara khudaartan wuxuuna sanadkiiba soo saara xaddi dhan lixdan iyo toddoba milyan oo tan iyadoona ay kusoo xogto hindiya oo kow iyo labaatan milyan oo tan soo saarta yaanyada saddexaad waa turkiga oo wax soo saarkiisa sanadlaha uu gaaro saddex iyo toban milyan oo tan maraykanku wuxuu soo saaraa toban dhibic afar milyan oo tan sanadkiiba halka talyaaniga lix dhibic lix milyan lagu sheego wax soo saarkiisa sanadlaha ah masar ayaa kusoo xigta oo lix dhibic laba milyan soo saarta sanadkiiba sbain waxay ka mid tahay liiska waddamada ugu horeeya ee soo saara yaanyada taasoo sanadkiiba afar dhibic toddoba milyan soo saarta mexico waxaa waxsoo saarkiisa sanadlaha isna lagu sheegay afar dhibic hal milyan oo tan nigeria iiraan ruushka yukrein usbakistan iyo burtuqiiska ayaa iyagana ku jira liiska waddamada ugu horeeya ee soo saara noocyada kala duwan ee yaanyada caalami ahaan marka laga hadlayo qaarado ahaan waxaa qaaradaha ugu horeeya ay keliyihiin aasiya oo boqol sagaal iyo toban milyan oo tan soo saarta sanadkiiba yurub oo soo saarta afar iyo labaatan milyan oo tan labada amerika waxay soo saaraan wax lagu qiyaaso saddex iyo labaatan dhibic lixdan iyo sideed milyan oo tan waxaa kusoo xiga afrika qaaradan waxsoosaarkeeda yaanyada waxa uu gaaraa kow iyo labaatan milyan oo tan wadamada dhoofiyayaanyada islamarkaana sanadkii labada kun kow iyo labaatanka dhoofiya xadiga ugu badan waxa ay kaliyihiin mexico holland iiraan sbain maqrib turkiga wadamada midooda yurub oo isku geynta waxa ay dhoofiyeen lagu qiyaasay saddex boqol toddobaatan iyo sideed kun oo tan shiinaha faransiiska maraykanka iyo kanada mexico oo ugu horeysa dalalka dhoofiyayaayada waxaa xadiga ay dibadda u waariday sanadkii labada kun kow iyo labaatankii uu gaarayey hal dhibac sagaal milyan oo tan halka wadamada kaga hooseeya liiska ay dhoofiyaan boqolaal tan tusaale ahaan kanada oo iyadoo aan qayb ka ahayn wadamada ugu horeeya ee soo saaray ayada balse dhoofisay boqol sagaashan iyo sideed kun oo tan marka laga hadlayo wadamada ugu badan ee soo dhoofsada yaayada caalami ahaan waxaa ugu horeeya maraykanka kaas uu xadiga ugu badan soo degsada sanadkii labada kun kow iyo labaatankan lagu qiyaasay xadiga uu soo dhoofsaday hal dhibic afar milyan oo tan isla sanadkaasi waxaa jarmalka uu soo dhoofsaday toddoba boqol lixdan iyo shan kun oo tan dowladaha midooda yurub waxaa iyaguna ay soo degsadeen toddoba boqol iyo shan kun oo tan waxaa kusoo xiga oo liiska kaga hooseeya faransiiska ruushka bakistan oo afar boqol iyo afar kun oo tan soo degsaday sacuudiga ingiriiska holland imaaraadka kanada iyo sbain waxaana sbain xadiga ay soo dhafsatay labada kun kow iyo labaatankii uu dhammaa boqol toddobaatan iyo sideed kun oo tan dhanka mandiqada carabta sida ku cad bayaanaadka waxaa loogu yeero qaramada midoobay labada kun kow iyo labaatanka waxsoo saarkooda anyada wuxuu ahaa sida tan masar oo ah dalka ugu horeeya lix dhibic laba milyan oo tan ayuu soo saaray oo khudaarta yaanyada ah jazaa'ir oo dalka ugu masaaxada ballaaran afrika wuxuu soo saaray hal dhibic lixdan afar milyan oo tan tunis ayaa kusoo xigtaa oo liiska ku jirta waxay soo saartay hal dhibic afartan iyo lix milyan oo tan maqrib waxaa waxsoo saarka yaanyada uu ahaa labada kun kow iyo labaatankii hal dhibic soddon iyo kow milyan oo tan suuriya toddoba boqol konton toddoba kun oo tan ayuu ahaa waxsoo saarka dalkaasi yaanyada ciraaq urdun suudaan sacuudiga cumaan lubnaan filistiin liibiya yemen kuweyt imaaraadka qatar soomaaliya comoros ama jazurulqamar baxrayn jabuuti iyo muritaaniya ayaa iyaguna ka mid ah wadamada caanka ku ah soo saaridda yaanyada marka laga hadlayo liiska dalalka carabta ee ay ku magacaaban yihiin dalalkan soomaaliya oo qayb ka ah liiskan aan ka hadlayno wax soo saarkeeda yaanyada ee sida sanadlaha waxauu kor u dhaafayaa saddex iyo labaatan kun oo tan sida laga dheehan karo liiskanna soomaaliya waxaa u muuqata inay ku jirto nambarada ugu dambeeya wax soo saarka yaanyada mirahan oo qorana ma ahane waxaa qofkii si aada ula socda taariikhda wax soo saarka dalkan uu dareemaya inuu jiro dib udhac aad u ballaaran oo ka dhashay caqabadihii uu wajahay wax soo saarka waddankan iyo in sidoo kale ay jiraan fursado taagan balse sida ay tahay dadkiisu aysan uga faa'iidaysan haddaba qaabkee ay ku baxdaa yaanyada qarsh inta laeg ayuuna qaadanaya si aad u soo saarato yaanyo waxtar leh oo si aada ku anfacda waa kan macalin cabdinuur oo arrimahaasi ka hadlaya
nyaanyada marka waxaa weeyo waxay ku baxdaa oo habka loo tanaadiyo oo loo dhaqaaleeyo oo loo abuuro waxaa weeye muddo sagaashan maalmood ilaa iyo boqol iyo konton maalmood ayay maaragtay nolosheedayay ku gebagabowdaa oo lagu beeraa waa haddii si fiican loo xanaaniyo waraabin joogto eh oo aan biyaheedana la badinaynin waana la joogtaynhaye yay u baahan tahay cimilo waxay rabtaa yoomiye sideed iyo toban garaada ilaa iyo shan iyo labaatan garaada intii u dhaxaysa iyo biyaheeda oo joogto eh inay isku heshay doonaysaa bahashan si ay miras rasmiga usoo bixiso u tanaado oo looga faa'iidaysto kulayl heerkul intaa ka badan uma ay baahna haddii heerkulkeeda intaa uu ka bato waxaa weeye tayo fiican ma yeelanayso oo miraheeda tayo badan ma yeelanhayaan markii ay soo go'dana waxaa weeyo muddo shan beri ee ka badan ma sii joogi karto oo isma xamili karto oo way durba way dhimanaysaa intaa intii u dhexaysa shan maalinkii la soo gooyey iyo ilaa adiga afar iyo shan beri muddo intaa la eg bay bahashan iyo nolosheedaba tahayba waa perishable goods waxaa la yidhaahday ka mid tahay durba way dhimataa marka muddo saa u badanna nolosheeda ma qaadanayso oo isma istaxmili karto oo ma adkaysan karto in wax soo saarka la kordhiyo waa xalka keliya ee looga maarmo soo dhafsashada adeegyo ay macquul tahay in dhulkaaga asalka ah aad ka soo saarato si ka duwan halkii aad ka soo dhafsan lahayd isla adeegyadaas oo lasoo dhalarogay iyo kuwa laguu soo gascadeeyey oo lacag dhowal ah laga waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan caawa intaas ayaannu ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu